جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawo waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataib oo toddobaadkan bilowday baahinta dukumentari muhiim ah oo lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya falanqeen iyo isdultaag ku saabsan xalaqaadkan ayaad caawa dhegaysan doontaan howlgallo lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dooni u rorneed ganacsato soomaali ah oo ku gubatay marinbiyoodka caalamiga ah ee hurmus barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wilaayadii islaamiga ah ee baaya oo ka warbixisay dagaallo lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelanay sheekh abujacfar ciidamada saliibiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta danab oo dad shacab muslimiin ah dilal dhaawac iyo afduub ugu geystay degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda ingiriiska oo mar kale muwaadiniinteeda ugu digtay inay u safraan soomaaliya iyo kooxda ridada soomaaliya oo toddobaadkan maleeshiya kusoo daadisay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho si ay lacago baad oo hor leh uga qaadaan dadka shacabka ah qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa mu'asasada alkataib ayaa toddobaadkan baahisay laba filim oo qayb ka ah dukumentari muhiim ah oo lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya qaybta labaad ee dukumentarigan ayay gelinkii dambe ee maanta baahisay mu'asasada alkataib haddaba falanqeen iyo isdultaag ayaad dhegaysan doontaan aan soo dhoweeyo waryaheenna ismaaciil salaad iyo istuudiyaheenna afaraad waad mahadsan tahay walaalka bismillaahi raxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal falanqayn kooban oo aan ku samayn doono isdaaraadka cusub ee ay baahinayso mu'asasada alkataib ee loogu magacdaray waduu low takfuruuna kaasi oo diradda lagu saarayo kaalinta qarsoon ee kiniisadaha kirishtaanka ay ku leeyihiin dalka soomaaliya falanqayntani waxaa igala qaybgelaya walaalaha maxamed xasan alfaatix iyo cabdifataax abumuxsin xalaqaadkani dokumentariga ah ee muasasada alkataa'ib ay baahisay waxay ka kooban yihiin ilaa lix xalqo ilaa iyo haatan waxaa baxday laba xalqo xalqadii koowaad oo looga hadlaya kaalinta gumeystaha ay ku lahaayeen gaalaysiinta muslimiinta soomaaliyeed ayaa hore u baxday galabtana waxaa baxday xalqadii labaad xalaqaadkani ee baxay aad ayaa loo daawaday isdultaag ayaanu ku samayn doonaa qaabka looga daawaday baraha bulshada balse aan ku horeeyo maxamed xasan alfaatix xalqadii koowaad ee ka hadlaysay kaalinta gumeystaha ay ku lahaayeen gaalaysiinta muslimiinta iyo sidoo kale iskaashiga ay la lahaayeen dowladihii ridada ee soomaaliya soo maray iyo kaalinta ay ku lahaayeen majaalka waxbarashada waxyaabaha rasaa'ilka ee muhiimka ee xalqadaas xambaarsaneed bal waxa inooga bidhaami bismillaah aad baad u mahadsantaha ismaaciil sida aad sheegtaba xalqadaas waxay diradda saaraysay kaalinta qarsoon ee dowladihii gumaystayaasha ay ku lahaayeen gaalisiinta ummadda soomaaliyeed iyo faafinta diinta nasaarada xalqadan runtii waxaa lagu soo bandhigay xaqiiqooyin taabanaya waxa ay yihiin hay-adaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa siyaasadda iyo waxbarashada ku dhex milan filimku wuxuu bannaanka soo dhigay kaalinta dowladda talyaaniga ay ku lahayd gaalisiinta dadka soomaaliyeed dhammaan dowladihii dabadhelifyada ah ee waddanka soo marayna waxaa ka dhex muuqday in mashruucan ay si dadban iyo si toos ahba ay qayb kaga ahaayeen sidoo kale xalqadan waxaa bannaanka lagu soo dhigay halka ay ku yiileen kiniisadihii katoliga ee fatikanka uu maalgelin jiray iyo mashaariicdii ay qabteen waxaan tusaale usoo qaadan karnaa kiniisadda weyn ee magaalada muqdisho oo talyaanigu markii uu aas-aasay ilaa iyo hadda mashruucaas maalgelinta uu socdo lagana yaaba in marxalado kala duwan ay soo martay laakiin marxaladii ugu xooganeed ee dardarta ay ku socdeen howlaha tansiirka waa xilligii ay dowladihii dalka soomaaliya ay ka jireen macnaha dowladihii ay gaaladaas soo dhiseen xukuumaddii aadan cadde tii ku xigta ee siyaad barre ilaa iyo kooxdan ridada oo mar kale dhidibada loo taagay sannaddii labada kun iyo afartii kolkaas oo shirarkii dibadda lagu qabanayay ujeedkooda uu ahaa in soomaaliya laga yegleelo nidaam gumadaha u taagi kara sii wadidda mashruuca tansiirka runtii filimku wuxuu bayaaniyey sida saraakiisha reer galbeedka gaar ahaan kuwa talyaaniga ay ugu dhex milmeen dowladihii dalka soomaaliya ee dastuurka iyo daaquudka wax ku xukumayey nin baadiri ah ayaa wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii ay u shaqeynayeen isagoo oranaya xukuumadda ayaan u sheegnay arintaas waa dowladdii soomaaliya xilligaasi ka jirtay waxayna tiri iska daaya waan ognahay shaqadiina sii wata taas oo muujinaysay in mashruucan uu ahaa mid xidida ku yeeshay dhammaanba haykalka dowladeed ee soomaaliya xilligaasi ka jiray sidoo kale xalqadaas waxay diiradda saartay ahdaafta ay xaqiijiyeen madhabka katoliga ee nasaarada ee waddanka soomaaliya iyo sida gurcan ay u dhexgaleen dadka soomaaliyeed iyagoo isaga dhigaya in ay wanaag sidaan sida doorka tacliimta amba waxbarashada oo ay ka dhigeynayeen gabaad ay mashruucooda tansiirka ay ku wataan waxaa lasoo sardiyey magaalooyin goobo waxbarasho iyo hay-ado iska dhigaya inayyihiin kuwo samafal laakiin xaqiiqda ahaa inay ka shaqeynayeen arrimaha gaalaysiinta iyo tansiirka isdaarkaas waxaa lagu soo qaatay dad gaaladu ay dageen oo gaaloobay kadibna soo laabtay sida ninka da-daah ee runtii sida qirada leh ee goobta madasha kaga hadlaya qirayana in isagoo shan jir ah la gaalaysiiyey oo gaaladu ay sireen laakiin uu soo laabtay filimka waxaa lagu arki karaa marka laga soo tago doorka gaaladu ay wadeen aadka u xumaa ay ku guuleysteen in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad hal adayg iyo diin jaceyl ah oo aan la gaadi karin ayna adag tahay in si toos ah gaalnimada loogu qanciyo laakiin ay u soo marayeen meelo dhagar ah qofka soomaaliga ahne kirishtaanka markuu maqlo uu ka disan yahay sidoo kale filimku wuxuu bannaanka soo dhigay in xildhibaanada golaha dawaaqiidda ee soomaaliya ay ka mid yihiin dad kirishtaan ah iyadoo lasoo qaatay bilowgii dowladdii aadan cadde amba waxaa loogu yeero dowladdii daakhiliga in xildhibaan xildhibaan kiristan ah oo murtad ah oo hore loo gaalaysiiyey uu ka mid noqdo dowladdaas taas oo fariin ah diraysa in kooxda ridada soomaaliya qudheeda xildhibaanadeeda ay ka mid noqon karaan kiristaan maadaama qurbaha lagu soo anshaxumeeyey badankoodna kooxda ridada ee mas-uuliyiintooda ay qabaan tacliimta reer galbeedka xasan garguurte uuba ka mid yahay ala leeyahay hay-adda ka shaqeysa arrimaha kirishtaanka sawiradiisa isagoo dhex taagan lasoo qaadanayo marka filimkaas xalqada koowaad arrimo badan ayaa dadka soomaaliyeed ay u fitiimisay oo ku aadan tansiirka iyo ahdaafta dowladaha reer galbeedka ay u farageliyeen soomaaliya oo ah duulaan islaamla dirar ah waa tahay maxamed kuugu soo noqon doonaa intaan xalaqada labaad ee galabta soo baxday aan u gudbin falanqaynteeda xalaqadii koowaad haddaan eegno sida looga daawaday baraha bulshada iyo mareegaha internetka xalaqadii koowaad runtii iclaamka mujaahidiinta aad ayuu u faafiyeen mareegaha internetka ayaa lagu faafiyey iyadoona baraha bulshadana aada looga daawaday intaan ognahay qaar ka mid a linkiyadii la baahiyey ama meelihii lagu baahiyey waxaa daawatay xalqadii koowaad in ka badan ilaa saddex boqol oo kun ama dad ku dhow ee nus milyan yacni laba akoon oo la geliyey xalqadaasi ayaa dadka ay daawadeen akoonada kale ee filimkaasi la geliyey tiro ma lahan siddeed iyo afartan saacadood gudahood ayaana nus milyan dad ku dhow ay daawadeen iyadoona gaaladu ay culays xoogan saarayeen in lasii faafiyo xalqadaasi runtii iyagoo xadfayey akoonada iyo ciwaanada lagu baahinayey xalqada labaad ee galabta la baahiyey iyadana internetka ayaa lagu baahiyey mareegaha internetka iyo baraha bulshada aad ayaa loo daawaday balse xalqadii koowaad haddaan dib ugu laabano dadka sidoo kale maxamedow iyo cabdi fitaax dadka komentiye ayay ka dhiibanayeen falcelin fara badan iyo faalooyin ayay dadka kasoo dhiibanayeen ciwaanadii lagu nashriyey dadka qaar waxa ay muujinayeen in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ama mujaahidiinta soomaaliya ay yihiin dadka keliya ee u taagan inay bulshada usoo bandhigaan shirqoolada gaalada oo mar walba ay iftiimiyaan marka dadka qaar markay daawadeen waxyaaba cajaa'ib leh oo filimka lagu soo gudbinayay ayay soo bandhigayn dhahayeen war waxaanoo kale weli maanan arag ma naga qarsoonaayeen warbaahinta mujaahidiinta runtii waa warbaahinta keliya ee shirqoolada gaalada ee soo bandhigta sidaa bulshada ugu soo bandhigtaa waa tahay markaan waxaan siinayaa abu muxsin abu muxsin sidaan la soconno xalqadii labaad ayaa galabta soo baxday taas oo ciwaankeedu u ahaa burburkii dowladdii kacaanka kadib iyo wasaa'ilkii gaaladu ay u adeegsanayeen faafinta kirishtaanka iyo gaalaysiinta muslimiinta xalqadaasi wasaa-isha lagu soo bandhiga ee ay gaaladu adeegsanayeen maxaa ka mid ah aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil waxyaabaha filimka uu soo bandhigay waxaa ka mid ah sidaad sheegtay wasaa'ilka cadowgu u adeegsaday si uu u faafiyo diinta kirishtanka waxaana wasaa'ilkaas ka mid ah ismaaciilow inay adeegsadeen warbaahin gaar ahaan rediyo ku hadlaya af soomaali oo dad kirishtan ah oo af soomaali ku hadlaya ay weriyaal ka yihiin waxay kaloo adeegsadeen ismaaciilow inay daabacaan kutub ama buugaag baybal ah oo af soomaali lagu qoray oo laga qaybinayey gudaha xeryaha qaxootiga ee ay ku jireen dadka soomaalida waxyaabaha inta badan ay kusoo hoos gambanayaan gaalada waxaa ka mid ah oo filimkana lagu soo bandhigay hay-adaha gargaarka ama waxa ay ku sheegaan hay-adaha samafalka iyagoo dadka danta yar uga faa'iideysanaya duruufaha nololeed ee ay dhibaatadu badday waxay kaloo kusoo hoosgabanayeen dhanka iyo tacliinta ama waxbarashada hay-adihii ismaaciilow bandiiradaha kala duwan sitay ee boqolaalka ahaa ee dalka gaaf wareegayey dhinacyadiisa isaga kala gooshayey ee badankood ee filimka sida uu soo bandhigay waxay ahaayeen hay-ado ka shaqaynayey tansiirka iyo gaalaysiinta dadka soomaaliyeed iyagoo eeahdaaftooda gurcanna ay ahayd in dadka ay gaalaysiiyaan waxayna hay-adahaasi badankood ay ahaayeen kuwa ka shaqeeya dhanka tansiirka balse magaca ay iyo boorarka ay wateen waxay ahaayeen hay-ado samafal kuwo gargaar hay-ado ee raashin qaybinaya kuwo cisbitaallo iyo mcjo ee haysta waxay sidoo kale hay-adahani u shaqayn jiray oo ay wateen badankood dad kirishtan ah oo si hoose u faafinayey diinta kirishtanka qaarkoodna waxaaba filimka lagu soo bandhigay qoraaladooda iyo hadaladooda sida mid ka mid ah kutub uu qoray ee lagu soo bandhigay qaabka ay kirishtanka ugu faafinayeen gudaha dalka soomaaliya sidoo kale wasaa'ilka ay adeegsanayeen ismaaciilow waxaa ka mid ah in dadka tabaalaysan looga faa'iideysto macluusha iyo dhibaatada ay dareemayeen in la siiyo waxyar oo sandareerta ah kadibna looga faa'iideysto baahiyahooda dadka ugu badan ee la beegsanayeyna sida filimkaba ka muuqata waxay ahaayeen dadka maatida ah ee danta yar caruurta iyo guud ahaanba dadka saboolka ah ee soomaalida oo xiliyadii ee burburka iyo dagaaladu socdeenna dadka badiba soomaalida waxay iska hayeen dad danyar ah oo dhibaataysan howlgalkii loogu magacdaray ismaaciilow rajo soo celinta ee uu hogaaminayey maraykanka waxa uu ahaa isaga naftirkiisa ee howlgal daaha gadaashii ka waday gaalaysiinta dadka soomaaliyeed waxaa filimka lagu soo bandhigay askarta maraykanka laftooda oo waraaqo iyo nuqulo u qaybinaya dadka soomaalida qaybtii labaad ee filimka hadda sidoo kale waxaa lagu sheego nabadeynta iyo isku soo dhoweynta dadka soomaalida oo ay inta badan ku howlnaayeen hay-adaha gaalada waxaa danaha laga lahaa ay ahayd gaalaysiinta iyo in dadka soomaalida la meelmariyo oo loo meelmariyo diintaasi kirishtanka ah allaha mahadiina gaaladu way ku guulaysan waayeen dadaaladaasi tirada badan ee wakhtiga dheerna socday oo tan iyo xilligii gumaystaha laga soo bilaabo ilaa yowmina haadaana uu socdo haddana miraha iyo natiijadiisu ay noqdeen halbacaad lagu lisay dadka hadda ay gaalaysiiyeenna ay yihiin dad afraad ah oo tiro yar oo dadkana aan laga aqoon qaarkoodna isqarinaya ama qaarkood wadankii isaga cararay oo wadamada gaalada aaday waa tahay muxsinow xalaqadii labaad ee galabta soo baxday waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah tirakoob filimka uu soo sardinayey oo ahaa in boqol iyo labaatan kun iyo sideed boqol iyo sideetan hay-adaha kirishtanka faafiye ay gaarayaan oo dunida ku faafsan oo qaaradda afrika ay u soo direen ilaa afar iyo toban kun oo qofood oo u qaabilsan gaalaysiinta sidoo kale soomaaliya ay ka samaysteen labaatan iyo lix macad oo lagu barto kirishtaanka shan boqol oo iskuul oo caqiidada kirishtaanka lagu barto sidoo kale lix boqol oo cisbitaal oo ay leeyihiin kirishtaanka tirakoobkan iyo ixsaa'iyaadkanna waxaa la sameeyey kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii runtii muddo dheer ayaa kasoo wareegatay waxaa laga yaabaa in tiradu hadda ay laba jibaar tahaba waxyaabaha kale ee filimka qeybtii labaad ee galabta lagu baahiyey waxaa ka mid ah in markii ugu horreysay mujaahidiintu ay sheegeen in dad masiixiyiin oo soomaaliya ridoobay oo muqdisho iyo soomaaliya meelo ka mida lagu dilay oo la garan waayey dadkii dilay in filimka lagu xaqiijiyey in mujaahidiintii markaa jiray ay dileen dadkaasi gaalada ahaa magacyadoodii filimka ayaa lagu sheegay waa dad soomaalida aada looga yaqaan ay ahaayeen waxaa ka mid a maxamed xuseen axmed waxaa ka mid a cabdiwahaab maxamed cali waxaa ka mid a abuukar xareed waxaa ka mid a axmed caynte goobe waxaa ka mid a xuseen aadan axmed waxaa ka mid a faarax ibraahim waxaa ka mid a cabdiraxmaan xaaji cumar waxaa ka mid ah cali sheekh luqmaan waxaa ka mid ah elman cali axmed oo nin xamar aada looga yaqaan ahaa waxaa kaloo ka mid a liibaan ibraahim xasan waxaa filimka si gaara muxsino uu isdultaag ku sameeyey in layihahdo axmed cali xayle oo ahaa ninkii u qaabilsanaa kirishtaanka kiniisadahooda soomaaliya iyo sidoo kale isku xirka dowladihii riddada ninkaas soomaaliya ayaa lagu dilay taariikhdiisii foosha xumeyd ee madoobeed ayaa filimka qaybo ka mida looga hadlay iyo buug uu qoray oo ugaga hadlayey dadkii soomaaliyeed ee uu gaalaysiiyey ee uu kirishtaanka ka dhigay waa tahay intaas ayaan ku hakanaynaa falanqeyn aan ku sameynaynay isdaaraadka muasada alkataa'ib ay baahisay ee loogu magacdaray wadu low takfuruuna oo lagu soo bandhigayey kaalinta qarsoodiga ah ee kiniisadaha kirishtaanka ay ku leeyihiin soomaaliya iyo sida ay dadka muslimiinta u gaalaysiinayaan falanqeyntan waxaa igala qayb galay walaalaha maxamed xasan alfaatix iyo cabdifitaax abuumuxsin haddana waxaan dib idinkugu celinaynaa walaalkeen cabdiqani oo barnaamijka halkaas inooga sii wada wاlkhlaaصu daacina wاdayan raacina صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد
waa hagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan qaybihiisii horena waan maraynaa howlgallo lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna waxaanu caawa ku bilaabaynaa howlgallada militari ee ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen aanu ku horumarno dagaal lagu laayay maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo dagaalkan ayay ciidamada mujaahidiintu kala hortageen maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay duulaan arbushaad ah kusoo qaadaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee duleedka degmada baydhabo ee wilaayadii islaamiga ah ee baay sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta taliska ayaa sidoo kale xaqiijiyey in maleeshiyada murtadiinta ah oo ku hubeysnaa gaadiidka dagaalka ay isku dayeen inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta beeraleyda ah oo ku howlanaa shaqa maalmeedkooda balse falalkooda guracan si adag uga hortageen ciidanka mujaahidiinta bayaanka taliska ciidanka oo sii socda ayaa lagu yidhi dagaal socday muddo kooban ayaa cadowga allaah lagu jebiyey waxaa lagu gaarsiiyey khasaaro naf iyo maal leh inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas lagu dilay sagaal murtad oo meydadkooda ay cadowga uga carareen goobtii lagu dagaalamay waxaana laga soo qanimaystay afar gaadiidka dagaalka ah oo ay saanan yihiin hubka lidka diyaaradaha cadowga ayaana isagoo firxad ah u cararay gudaha magaalada baydhabo howlgallada ciidamada mujaahidiinta waxaa ka mid ah weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn oo mujaahidiintu ku beegsadeen xero ciidan oo maleeshiyada murtadiinta ah kaga sugan yihiin deegaanka mubaarag ee shabeellada hoose waxaana dagaalkaas lagu dilay afar murtad halka lagu dhaawacay sagaal kale dhanka banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan afar askari oo murtadiin ah oo laba ka mid ah garaab tahay dhanka galgaduud waxay toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen weerar dagaal toos ah oo lagu beegsaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay duleedka magaalada masagawaay waxaana lagu dilay hal murtad oo lagu magacaabi jiray rooble muxidiin xasan waxaana lagu soo qanimaystay qori iyo boosh uu watay haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan la diiwaan geliyey waxaa ka mid ah in dooni u rarneed ganacsato soomaaliyeed ay ku gubatay marinbiyoodka caalamiga ah ee hormus wararka ka imaanaya marinka caalamiga ah ayaa sheegaya in dooni ganacsi oo u rarneed ganacsato soomaaliyeed ay ku gubatay meel u dhow marinbiyoodka hormus ilawareedyo xogoogaal ah ayaa xaqiijiyey in doonida oo siday xoolo ay ka sharaacatay dekedda magaalada berbera ee dhacda waqooyiga soomaaliya lama shaacin tirada rasmiga ah ee xoolaha ay siday doonidu waxayna kusii jeeday dalalka khaliijka sida xoguhu tilmaamayaan dhacdada gubasho ee doonida ayaa si gaar ah looga soo calaameeyey biyaha u dhexeeya dalalka cumaan iyo imaaraadka carabta waxaana uu shilku yimid markii doonidu isku dayday inay gasho aagga aadka la isugu hayo ee hormus xoolaha ay doonida siday ayaa la sheegay in loogu talagalay ciidda carafo balse ay gebi ahaan gubteen lama oga sababta rasmiga ah ee keentay gubashada doonida balse waxay tani kusoo beegmaysaa xilli sidan oo kale toddobaadkii hore dooni ka baxday dalka cumaan kuna sii jeeday dhanka yeman oo agabyo kala duwan oo bagaash ah siday lagu beegsaday weerar daroon loo adeegsaday dhacdadaas iyo kuwo la mid ah ayaa lasoo wariyey inay hakadgeliyeen doonyo ay leeyihiin ganacsato kasoo jeeda soomaaliya oo kasii bixi lahaa dhanka dalalka iskutagga imaaraadka carabta oo ka mid ah dalalka ay ishayaan iiraan dowladda ingiriiska oo mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan soomaaliya dowladda saliibiyadda ingiriiska gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda ayaa muwaadiniinteeda mar kale uga digtay safarada ay ku tagayaan inta badan gobolada soomaaliya safaaradda arrimaha dibadda ee ingiriisku waxay si cad u sheegtay inay ka digayso dhammaan safarada loo aado soomaaliya oo ay ku jiraan ayay tiri gobolada bari ee somalilan sida togdheer sanaag iyo sool waxay ku talisay safaaraddu in laga fogaado u safridda dhammaan goboladaasi marka laga reebo ayay tiri gobolada galbeed ee soomaaliya sida awdal maroodijeex iyo saalix oo ay ku jiraan magaalooyinka boorama hargeysa iyo berbera kuwaas oo ay xustay in lagu tegi karo oo keliya safaaradda daruuriga ah digniintan ayay dowladda ingiriisku sheegtay inay salka ku hayso koror ku yimid dagaalada ay mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gudaha soomaaliya gaar ahaan agagaarka caasimada muqdisho waxaa kale oo wasaaradda khaarijiga ingiriiska ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan waqooyiga soomaaliya inay feejignaadaan inta lagu jiro banaanbaxyo lagu xusayo sideed iyo tobanka mey oo ah maalintii uu maamulka gaalaraaca somalilan ku dhawaaqay inuu ka goostay soomaaliya inteeda kale ingiriisku wuxuu si cad u muujiyey in gudaha soomaaliya aanu ka fulin karin howlgallo badbaadin ah taas darteed wuxuu muwaadiniintiisa ku sugan soomaaliya ku booriyey inay si deg deg ah u samaystaan qorshayaal u gaar ah oo aysan isku halayn dowladda u k kheyladhaantan kasoo yeertay dowladda saliibiyadda ingiriiska ayaa imaaneysa xilli uu fashilmay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya islamarkaana geesyada tawxiidku ay dhul aada u ballaaran oo ay ka xoreeyeen cadowga kusoo dabaaleen dhaqanka shareecada islaamka dhanka kale toddobaadkan kooxda riddada ayaa hal maalin xirtay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kadib markii ay ganacsatada ka howlgala suuqa kusoo rogeen lacago baad dheeraad ah arrintan ayaa timid kadib markii wasaaradda maaliyadda kooxda riddada soomaaliya ay lacago baad dheeraad ah kusoo rogtay ganacsatada suuqa ganacsatada suuqa bakaaraha oo ah kan ugu weyn ee waddanka ayaa albaabada isugu dhuftay goobahooda ganacsi iyadoo maleeshiyaadka murtadiintu ay dhooban yihiin gudaha suuqa mid ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in murtadiintu ay isku dayeen inay xoog ku furaan goobahooda ganacsi ee xiran waxaa loo xiray amara aan la qaadi karinayay dadka duldhigeen oo ay ka mid tahay in dadka lasoo diiwaan geliyo qofka akoonkiisa la qoro maarjinkiisa la qoro telefon lamberkiisa la qoro waxaa kaloo laga qorayaa hooyadii aabihiis guriga uu degan yahay ninka iskale lacagtii uu ku kiraysan yahay sheerka uu ku shaqeeyo inta u shaqaydo intaasoo a laga rabaa in qof laga diiwaan geliyo maya maya maanta maantay ilaa annakana soo gaartay maalmihii horena bacadlaha iyo qaybaha electronic kusoo jiran shalay daraad bacadlaha ka soo bilow ilaa laamigan weyn oo oo aldhismaha lagu gado raakii ciidamaha yimid awal markii hore suuqa si gacmo gacmaysi ugu jireenoo habba dhinacay ka soo gelayeen habba loota la soo gelayo qofka ladhahayay nakeenoo dukaanka laga xidhaayay saaka suuqii dhan markuu xirmay waxay ku amreen xoog in lagu furo dukaamada qaar qofkii aan furin waa la handadayaa waa la hajuumayaa riddi oo furan la arka wax yaroo hoos laga xiran inta lagu gaaraca qofka la fura la ballaqaya la askari loo fariisa ilaa shaqaysta haddana gudahaas iyo elektroniga ku jira ciidamada saliibiyiinta maraykanka oo ay la socdeen kuwa murtadiinta bangarafta ayaa toddobaadkan weeraray degmada gamboole ee ka tirsan wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe iyagoona kasoo duulaan tagay garoonka belidogle wararku waxay xaqiijinayaan in markii hore ciidankan huwanta ah hoobiyaal kusoo garaaceen degmada iyagoona dilay tiro dad shacab ah tiro kalena nolosha ku watay waxaa inta la hubiyey weerarka saliibiyiinta maraykanka iyo murtasaqada danab ku shahiiday shan ruux oo shacab ah sidoo kale xoguhu waxay xaqiijinayaan in ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa maleeshiyaadka murtadiinta bangarafta ay gubeen guryo iyo dhismayaal kale oo shacab lahaayeen واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا waa hagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada islaamiga ah ee baay wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixisay dagaallo lagu laayay saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo haddaba waxaad kusoo dhawaataan waraysi aanu la yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waraysigan gaarka ah waxaan la yeelan doonaa insha allahu tacaala sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay alwaali marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee landalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowahay walaal jasaak allahu khayr ugu horeyn sheekh xamsa waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda wilaayada islaamiga ah ee baay ee aad mas-uulka ka tahay bismillaah alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasana ina rabbana lakafuurun shakuur waasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah alqaa'il bucitu bayna yaday asaacati bisayfi xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصقر على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أما بعد marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala aynaga dhigay dad muslimiin ah ahlul iimaan ah kadibna mujaahidiin ah oo diintiisa u dagaalanta hergelinteedana ka shaqaysa ilaahay subxaana watacaala ayaan u xamdiyeynaa bacda xamdilaahi tabaaraka watacaala akhuna walaayada islaamiga ahbay si guud xaalkeedii waa nabad alxamdulilah saaad la socotidba walaayada waxaa lasoo maray wakhti abaar ah oo kulayl iyo jiilaal iyo oon iyo culays badan ay ummadda soo dareemaysay hadda wakhtiga aan joogno alxamdulilah waxaa weeye walaayada waxaa ka jirto barwaaqa ballaaran iyo nicmo weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta uu siiyey nicmadii allah ayaa wada gaartay walaayada qaybaheeda kala duwan dhammaan degmooyinka dhulka miyiga ah dhulka beeraha ah intaba roobabkii sanadka si fiican ayay u da-een alxamdulilah meel hadda la dhihi karo meeshaasi roob ma jiro aslanba ma jirto beeraha ayaa si fiican loo beertay oo dalaga waa uu soo baxay dhulka miyiga ah maxay ahayd daaqiisa si fiican buu usoo baxay alxamdulilah xoolahana aad bay u namcaysteen meelihii biimareenka ahaa iyo meelihii biiqabadka ahaa sida waraha oo kaleeto waa wada buuxsameen ilaahay fadligii subxaanahu watacaala nimcadaas ayaa lagu jiraa xagga amnigana waa wax amni darra iyo wax khalkhal ah walaayada iyo deegaamadeedii xorta ahi kama jiraan cadowgana dee meelihiisa amni darre owlabayba ka jirtay iyada waa iska dhabaatayntatah waa sidii uun cadowga ku hayay laakiin si guud amnigana waa fiican yahay xaalad fiicanna waa lagu jira walaayada dadkeedana way nabad qabaan dunyadeedana way nabad qabtaa alxamdulilah waan gartay sheekh abuu jacfar maanta dagaallo ayaa ka dhacay duleedka magaalada baydhabo maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa dagaalkaasi waa saad u sheegtayoo duleedka magaalada baydhabo gaar ahaan waqooyiga baydhabo meel magaalada aan ka fogeyn deegaan la yidhaahdo manaawur iyo meel ceeldoon la yidhahdo meel u dhexaysa ayaa waxaa ka dhacay dagaal malxamad ah dagaalkaasi asal ahaan wuxuu ku bilowday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gudaha magaalada baydhabo ayaa waxay rabeen in khalkhal amni darra ah ay ka geystaan deegaamadaasi waad la socotaayoo maleeshiyaadka waa kuwii isbaarada ummadda ku dhaci jiray maxay ahayd oo waxay haystaan ka qaadan jiray gabdhaha kufsan jiray dadka dili jiray aan waxba u beerna hayninoo dhiiga cabtida ahaa dadka ku noolaa macnaha hantadoodii iyo dhiigoodii iyo baabi'intoodii nafka raadinaya weeye marka ayaga oo howlo noocaas meesha u aaday oo taliyayaashii ugu sarraysayna ay la socdaan ayaa meeshaasi dagaal weyn ku qabsaday alxamdulilah wixii ay damacsanaayeenna uma suurogelina wax dhabaata ay geysteen ma lahan waana la soo celiyey ayaga oo habqan ah oo bakhtigana ka soo cararay qaarkood farxad duurka ay ku kala lumeen gaadiidkoodii qaybo ka mid a lagala wareegay ay wixii dambena magaalada ay ku soo laabteen dagaal guul taariikhi ah ayaa halkaa ka dhacay baxamdulilah tacaala khasaaraha cadowga ka soo gaaray dagaalkaas inta ilaa ay hadda la ogyahay maxaad noogu sheegi kartaa sheekhulweli runtii dagaalkaasi cadowga khasaare ballaaran ayaa ka soo gaaray dhowr qayboodna waa isugu jiraa dagaalka waxaa ka dhashay dhamasho fara badan ayaa cadowga ka soo gaartay inta aan hubno ilaha kala duwan markaan isku dardarno dad ka badinaya intaas ka badan sheegaya way jiraan laakiin inta aan hubinay oon xaqiiqjin karno waxaa weeye dhamasho labaatan ah saddex sarkaal iyo toddobiiyo toban dhamasho caskar ah ciidan ah intaas waa dhamashada aan hubinay dhaawaca fara badan baa jiro oo hadda weli tirakoobkiisa aanan soo fadhiisanin laakiin aad u fara badanoo tirada dhamashada aad uga badan waxaa jirto gaadiid khaniimo ah oo gacanta mujaahidiinta soo galay afar baabuur oo saddex ka mid ah qoriga dhashiikaha ay saaran yihiin midna qoriga la yidhahdo shilkaha uu saaran yahay ayaa khaniimo ah oo gacanta mujaahidiinta soo galay waxaa dheer intaasi hubkii yaryaraa oo boobayaasha qoryaasha iyo baasuukiyaasha iyo qoryihii yaryaraa iyo maxay ahaydoo saanad kale oo ciidan ay ku jirto ayaa sii dheer intaasi marka waa dhamashadoodii iyo dhaawacoodii iyo gaadiidka laga qabtay iyo markii la isku dardaro waa intaas waxaa xusid mudan marka dhamashada aan sheegayna waxaa ka mid a saraakiil waaweyn saraakiisha meesha ku dhamatay waxaa ka mid ah sarkaalkii ugu sarreeyey ciidanka walaayadan baa jooga oo maxay ahayd murtadiinta ah oo militariga loo yaqaano nin la yidhaahdo cali cadow ninkaasi ragga meesha ku baktiyey ayuu ka mid yahay ilaahayaa meesha ku soo afjiray subxaanahu watacaala nin shahaadala dirar ah aad u dhib badan oo taliyayaashooda hormuudka u ah ayuu ahaa waxaa ka mid ah nin kaleo la yidhaahdo yunis isagana waa taliyihii guutadii guutada sagaalaad ay u yaqaanaan ee gobolka boqol ka howlgasha ciidanka ridada gobolka boqol jooga ninkii haystay oo taliyaha u ahaa waay ninkaasi waxaa usii dheeraa oo hadda ku magacaabnaa kusimaha qaybta lixdanaad isla markaana ahaa guutada boqol joogtana taliyo u ahaa yuunus ayaa layidhahdaa waa nin shahdale dirar ah aada u shar badnaa oo muslimiinta aada u dhabaatay gaar ahaan gobolka boqol gaar ahaan degmada xudur iyo eeriyadeedii dadka ku nool aada u dhabaatay ayuu ahaa isagana labada mujrim ilaahay subxaanah watacaala ayaa soo qabtay dadka meesha ku dhintay ayay ka mid ahaayeen sarkaal kalena waa uu la jiraa saddex way saraakiisha labadaanaan ugu darajo sarrayso waxaan leenahay faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin maalmahan magaalada baydhabo iyo degmooyinka kale ee uu haysto cadowga waxaa ka socday doorasho gaaleed ay soo dhoodhoobtay kooxda ridada maxaad kala socotaan arrinkaas
saad la socotidba akhuuna oo inta badan baraha bulshadana lagu arko dadka xogogaalkan ay la socdaan meesha ma jiran wax doorasho la yidhaahdo waxaa weeye dad masaakiin ah waxaa ay u sheegeen raashiinaa la bixinaya lacag baa la idin qaybina raashiinaa la idin siinaya kaarar qaata kaararka raashin la idinku siiya marka dadka dad abaar ay daashatay oo iska axwaaladaysan oo nin kasta uu ku fikirayo maxay ahayd caaw maxaa ilmaha u karaysaa dad noocaas ah iyo dad kaleo dee lasoo qabqabtayba maxaadi lasoo raafayo lasoo qabqabtayo lasoo qasbayo maleeshiyaad loo isticmaalay sida degmada bardaal oo kaleeto waxyaabaha ka dhacay in maxay ahayd dadkii suuqa usoo dukaan doontay in suuqa laga soo raafo burxakabay ka dhacday oo bardaalay ka dhacday baydhaba qudheeday ka dhacday in lasoo raafoo la yidhaahdo meel lagu soo xareeyo marka waxbaad dooranaysaan marka wax meesha dhoobanoo loo jeedo meesha tegey waa dad lasoo khalday ama lasoo raafayoo lasoo qasbay intaasay u badnaayeen wax noocaasay ahaayeen dadkii muslimiinta ahaa oo caadiga ahaa degmooyinka hadda aan soo sheegnay meel kastaba ha joogaane waxaa weeye dad u soo baxay waxaasi ma jiraan ilaahana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan dareemaynaa juhdigii dacwadii mujaahidiinta ay bixiyeen haddii ay tahay baaqi hogaanka guud ee xarakatu shabaab mujaahidiin ee ka soo baxay inaan lagu kadsoomin doorasho ku sheegaaleedkan waxaan inaan lagu khaldamino lagu kadsoomin baaqiyihii istabajooga ahaa mujaahidiinta ka soo baxay golaha nuqabada walaayaadka ka soo baxay walaada walaayaadka islaamiga ka soo baxayay inta badan in dadka ay u dhaganuglaadeen lana fahmay xaqiiqda meesha ka jirta marka sidoo kaleetana risaaladii towxiidkii dacwada mujaahidiinta ay xambaarsanaayeen dadka intoo badan inay gaartay aslanba dadka ilaahay fadligii waxaasi way ka fogaadeen ganacsata ha noqoto culimo ha noqoto waxgarad dadka jumhuurka muslimiinta ah qadiyaddaa way qaadaceen wayna ka soo horjeesteen wax u soo baxayna ma jiraan bixamdillaahi tabaaraka wa tacaala waa ka nabad qaba alxamdulilah ugu dambeyn sheekh xamse maxaad ugu baaqaysaa dadka muslimiinta ee ku nool guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay marka ugu horeysa waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah oo walaayada islaamiga ee baay ku nool qodobka ugu horreeya aan u sheegay waxaa weeye inay diintooda ilaashadaan waxaa weeye waxaa jirta waxa la yidhahdo addaruuriyaat alkhamsa diinta ugu horreysa qof kasta diintiisa in uu ilaashado oo ilaahay ugu baqo subxaanahu wa tacaala uusan ku kadsoomin haddii doorasho lagu sheegay haddii caskar lagu sheegay haddii siyaasad lagu sheegay haddii dimuqraadiyad iyo wax kastoo lagu sheego wax gaalnamo ah inuusan ku kadsoomin nin gaalnamo ku dhacay id u ergeynaysaay ma jirto aakhirana erge ma lahan adduunna erge malahan gaalnamo waa gaalnamo marka in laga fogaado gaalnimada iyo gaalada iyo waxa ay wadaan in laga fogaado waa qodobka igu horreeyo naf kasta ammaanay ku tahay naftiisa iyo diintiisa in uu ilaaliyo ammaanay ku tahay qof kasta waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta ah walaayada ku nool in laga taxdiro lagana dadaalo cadowgan iyo maxay ahayd janjaaradiisa iyo raacidiisaba nin kasta uu diintiisa ilaashado waa qodobkii ugu horrey qodobka labaad nacmi iyo barwaaqa ilaahayna siiyey abaar iyo culays baa lasoo maray ilaahay fadligii abaartii iyo culayskii waa laga soo baxay alxamdulilaah abaartii iyo culayska lasoo maray in wacdi iyo waana ay noqoto waxaan husi lahaa runtii bogaadinna mudan guddigii gurmidka abaaraha xarakatu shaba jaahidiin u xil saartay in shaqadaani adeega badan ay qabtaan muslimiintana ay la qaybsadaan wixii ay samato bixin karaan marka ay gacan qabtaan walaalahaasi waa u mahadnaqaya xeer xaraka iyo xeer walaaye intaba waxaa weeye runtii kaalin mugle oo muhim ah ayay ka qaateen qadiyadda abaarta iyo ummadda samate fixinteedii ilaahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro walaalahaas sidoo kaleetona waxaan bogaadinayaa oo uma xadcelinayaa dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaanba ka qayb qaatay gurmidkaasi ajiibay lacag yar iyo mad badan intaba ku darsaday waxaan leeyahay dhammaantooda jazaakum allahu khayran abaartii marka hadda ilaahi subxaanahu watacaala waa uu naga saaray maadaama abaarta aan ka baxnay oo xili barwaaqa ilaahay una gaarsiiyey waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta walaayada ku nool ee dhegaysanaya nin kasta inuu isku talagalo ilaahay uu ictimaado subxaanahu watacaala beeraha ugu fiican baa ku yaalla baay wax soo saarka iyo tacabka xoogga la saaro abaarta runtii wax laga gaashaman karo wey soo qur-aanka uuna baraayo suuratu yuusuf iyo meelo kaleba aan ku aragnay haddii kayd la samaysto waxaa laga yaabaa sanadka soo socda haddii roob la-aan iyo abaari ay dhacdo keydkaasi in loo baxsado marka in maxay ahayto dalaga si fiican loo taabcado beeraha gaar ahaan badarka iyo masigada iyo geleyda iyo digirta iyo dalaga maxay ahayto cuntada ah qidaaga in xoogga la saaro dabadeetana la keedsado waxyaabaha aafada jirtaa waxaa ka mid a dadka inay dalaga ay soo saartaan way ku fiican yihiin laakiin kaydkaa dhabaay oo inta badan waxaad aragtaa in la gadgado oo masagida markay soo baxdo waa la gadaa xoogo buu reerka u dhigtaa inta kale waa soo geeya dadka marka waxaan ugu baaqi lahayn dadka aan kula talin lahayn in insha allahu tacaala abaartii culayskii wax badan laga barto dalaga la keydsado dadka xoololeydaana waxaan insha allahu tacaala u sheegayaa in ayagana ay ka faa'iidaystaan xoolaha si guud ahaane dadka muslimiinta marka waxaan kusoo gebagabaynayaa halgan baa socdo oo waatan maanta meesha uu dagaal weyn ka dhacay halgankaas in qaybteena aan ka qaadano xarako gaara laguma lahan dadka oo dhan buu u saman yahay dagaal markay tahay iyo jihaad oo farducayna markuu yahay waa loo saman yahay marka in naf ku bixino aan maalka ku bixino aan u wada istaagno ilaahay warkiisana baaqiisana aan ajiibno infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illah ilaahay baaqiisa aan ajiibno aan dagaalka iyo jihaadka aan ka qayb qaadano waxaan ku soo gebagabaynayaa mahad celin aan qabaa'ilka muslimiinta ah walaayada sagaar aan u mahad celinayo sidii juhdiga faraha badan leh ay uga qayb qaateen waxbarashada iyo tacliimta haddii ay tahay qaybta dacwada iyo haddii ay tahay qaybta tacliimta intaba marka waxaan u sheegayaa jahliga haddii lagu xoroobo oo jahliga laga baxo insha allahu tacaala khayray dunya walaakhira markaasaa la helayaa in juhdigaas jabaarka alla labalaabo ayaan insha allahu tacaala u sheegayaa hada aakhiru maa aqul wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aad buu umahadsan yahay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay waa hagaag guntii iyo gebagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen ayaan isla soo gaarnay intii barnaamij ceenkan ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu